xaafadaha qaar ee magaalada wajeer ayaa waxaa laga la'yahay meel lagu aaso meydka marka qof uu geeriyoodo maadaama ay buuxsameen goobihii xabaalaha ahaayeen culammaa'udiinka magaalada wajeer ayaa waxa ay garteen in xaafadaha kala hodan shaliitay madiina sawdsii godraxma ay u helaan meelo dadka lagu aaso maadaama qabuurihii xaafadda shaliitay ay noqdeen goob buuxsantay dhul aad u ballaaran oo lacag ahaan lagu iibiyey laba milyan iyo shan boqoloo kun oo lacagta dalkani kenya ah ayaa hadda loo aasteeyey in ay noqoto qubuuraha xaafadahaasi in lagu aaso marka qof uu geeriyoodo culummada ayaa waxa ay maanta bilaabeen inay geedaha ka guraan goobta loogu talagelay xilligan inay qubuuro noqoto waxayna ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ka codsadeen in lacagta dhulkaasi lagu iibiyey aanan gacan lagu haynin loogana baahan yahay in la bixiyo lacagtaasi walaalaha muslimiinta oo codka annaga arkaya ama maqli doono doono waxaan joognaa magaalada wajeer khaasatan waxaan joognaa duleedka buulahodan buulahodan oo xaafado badan ka kooban qabridii dhankaas ay magaalada ka tirsan tahay lagu duugi jiray dadku way buuxsameen marka culummadii iyo odayaashii iyo dadkii waxgaradka ahay ayaa waxay isku dayeen in ay dhul raadiyaan dhul waan helnay alxamdulilaah lacag laba milyan ibar ah ayaa qaraamihii ku baxaya lamana haaya sidaa la ajligeed siduu sheikha iga horreeyey sheegayba in lais asturo oo mayidka la asturo oo qofku markuu dhinta la asturo waa arrin ka mid ah diinteenna islaamka sidaa la ajligeed qof kasta oo shucuurkiisa xanuunsanaya waa in nagalala soo qayb qaata waxaan codsanaynaa aniga waan soo arkay waan soo aragnay meeshi rasmiyan dowladdii baa nala joogta culamaa udiinkii odayaashii xaafadii meel had dad lagu duugo ma laha marka cid kasta oo codkayna maqlaysa wadanka gudihiisa joogta wajeer joogta wadanka gudihiisa joogta dibadda joogta waxaan codsanaynaa kaalmo deg deg ah oo qabriyaalkan dadka lagu duugaa taragtadii waad arkaysaan waan keennay shaqadii way socotaa way waddaa waad arkaysiin gadaasha inay taagan tahay marka ama baldooskiba waxaan codsanaynaa gargar deg deg ah gargaar deg deg ah oo lacagtaas wax nagala qabto oo labada milyan i marka ayaan codsanaynaa mahad iyo shukrin waa u jeedinaynaa dadkii horaan ugu qayb qaateen iyo wixii ka qayb qaadan doonaba aad iyo aad aan u mahadsantihi waxaan joognaa meel qubuur aan ka rabna hadduu ilaaha yidhaaha qubuurtii xaafadda buulahodan ee sawdsi iyo madiina iyo taawnkood dadkii macnaha laga soo qaaday lagu duwaya ilaa gudraxma way naga buuxsameen meel aan dad ku aasna ayaan la'nahay khayr allaha idin siiyo waxaan u soo guurnay meel kore oo afar meelka agtiisa ah oo dad ay leeyihiin khayr allaha siiyo waxaan codsanaynaa dadka muxsiniinta ah oo arrintaasayta aan ka hadlaynaa maqlahaaya ama bidhaanta annada arkaaya ama codka annaga uu soo gaarayo muslimiinta ah dal iyo dibad meeshaay joogaanba inna la soo caawiyo lacag laba melini bar ayaan nagula leeyahay si qubuurtaas muslimiinta lagu duugaayo aan u iibinna hadduu ilaah yidhaha o dad kala haya macnaha lacagtooda aan ugu celinna khayr allah idin siiyo iyaan u baahan nahay codsiga annaga kaas waaya waxaa kaloon codsanaynaa hadduu ilaah yidhaaha countiga aan ka codsanaynaa sidii gabanaha iyo dadkiisa la shaqeeya in meeshaasay naloo deera oo deer naloo mariyo oo macnaha naloo xayira aan u baahan nahay khayr allah idin siiyo oo ay macnaha dowladda ay ku bixisa lacag inay macnaha meesha naloo deera insha allahu tacaala waa meel muslimiinta ay leeyihiin oo qubuur ah meeshaas ninkii wax ku darsada sadaqa jaariye waa inta dadka lagu duugaayo ajir ayuu ku leey khayr allah idin siiy baaraka allahu fiikum waa guryaha adduunka aan joogna kuwoodii kala waay macnaha oo hoos ah ilaahay baan u baryaynaa ninkii wax soo bixiyaan inuu ilaahay gacantiisa soo buuxiyo oo khayr badan alla siiyo
qabridii dadka lagu duugaayey waa buuxsameen qabri kalaa la doonay dhulkii meel aan lalahaynba waa la waayey dad baa laga gaday meesha ayada ahayd qabridii maanta waxaan keennay oo nala tusay dhulka isaga ahaa taragtaan keennay oo ka shaqayn hayso lacagtii lagu lahaa waana injiga ama ha ahaada countiga ama muslimba ha ahaadee waxaan u baahan nahay lacag laba milyan iyo nus ah oo nagala raba oo meesha iyada lagu gaday dhulkii mlinaan meel aan dhad lahayn waa la waaye waxaan rabnaa inaad ogaatiin meeshii maanta waa lagu heshiiyey minta berri ka bilaabata qabuurihii meesha iyada ahdaa loo soo raraa ruuxii dhinto muslimkana waxaan ka rabnaa musaacada inaan ka helno ama masaajidya ha ahaadeen ama jiiraanka wajeer ma ahaada ama countidaba waan uga baahannahay waxaan rabaa ree wajeer inayna caawiyaan ree countiga wajeer inayna caawiyaan ma aha ree hebel ree buulhodan ma aha ogaadeen ma aha ree hebel bahashe ma aha waxaan rabaa inayna caawiyaan muslimiinta wajeer joogto countiga ka midkii inayna caawiyaan oo laba milyan iyo bar ah oo lagu hadda lagu iibiyey marka dhulkan waxaa laga codsanayaa dhammaan dadkii reer buulahodan ahaa ama dhammaan dadkii wajeer countiga ahaa inta u nasab sheegato weliba dadkaneetu buulahodan dal iyo dibaddaba waxaan ka codsanaynaa qowrahaneetu in gacan lagu siiyo maamulka hadda wada ee odayaasha ah ee culummada ah yaan laga codsanaynaa waxaa kaloo aan ka codsanaynaa muhashimiwa aadan daa'uud hadduuna maqlaayo in asagana uu qayb uu ka qaato dadkiisi buulahodan in asagana uu asagana gacan uu soo gaarsiiyo culummadan kheyr allaha siiyo asagana waa dadaal badan yahay sidoo kale waxaan ka codsanaynaa mushimiwa maxamed cadow asagana inuu qayb uu ka qaato iyo women reebka waxaa kaloo aan ka codsanaynaa gafanaga wajeer jiir asagana inuu qayb weyn uu ka qaato hawshaneeto laga qabanayo sida hadda waddada iyo ceelkii iyo waddadaneeto in la riifiyo oo jaay lagu shubo waxaa kaloo aan ka codsanayaa dadkii dadweynaha ee meelaha qabuuraha dariska la aha haddayna maqlayaan in buuq iyo qayle aynagu furin wixii meelahaneeto dhowdhow gacanna siin karo in hadhow maaragtay meeshaneeto waxaa laga samaynayaa qabuur waay meeshii laisku duugi lahaa waay haddaba waxaa laga codsanayaa qof walba oo keyr jecel inuu oga soo qayb qaato nambarada eber toddoba labaatan iyo labo konton iyo afar lix iyo toban labaatan iyo afar zero seben two two five four one six two four oo uu leeyahay sheekh aadan sigad eber toddoba labaatan iyo kow lixdan iyo toddobo lixdan iyo lix shan iyo toban zero seben two one six seben six six one five oo uu leeyahay sheekh siciid sheekh aadan